ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda laba qarax oo lala beegsaday xarunta dowladda ee magaalada beledweyne goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a in qaraxyada loo adeegsaday baabuur ayna sababeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wakaaladda wararka e f b ayaa tabisay inay sagaal qof ku dhinteen qaraxyada sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaha xuseen xasan dhaqane uu ka waraystay goobjooge sababo amni darteed aan magaciisa u sheegin
meesha nin ganacsadaha meesha joogaan iska hayn alxamdulilah subax hore isla meesha dareen la-aanaa nimid wax dareena maana qabin meesha waxaa ka dhacay waxay ahaayeen musiibo intii wax ku gaareen alla caafiyo intii ku dhimatan ilaaha u naxariiste niyo meesha marka koowaad waxaa albaabka galay baabuur yar oo baabuurtan raacada eh baabuurkaasaa kowgii isqarxiyey oo qaraxa koowaad ka fuliyey kontaroolka albaabka laga gala magalaay haye kadib maxaa dhacay daqiiqada kadib waxaa maray baabuurkan oo udg ah oo sideed boolaha la dhaho oo shareec guduudan uu saaran yahay kaasoo marka ka dadka iyo guryahaba dumiyey oo gudaha lamagaraa u galay maxaa arkaysay marka laga soo gudbo labada baabuur ee ku dhaafay goobtaada ganacsiga maray maxaa aragtay intee dhimasho dhaawac maxaa ka warqabtaa wallahi niyo horta dhimasho iyo dhaawaca ilaaha garno hadda aniga oma sheegi karno wixii caradii markaan ka bixayno meesha ganacsi on kala cararayna carada mugdi iyo buure iyo qiiqi aheedba oo cid wax arki karta male hadda baaburkan udhiga oo dambe xitaa markuu naag maraayay markuu naag taagay aragnimo ogi markuu soo socda xitaa cid arkaysa male carada say indhalaan u ahayd bas dadku qiiqa iyo boorka indhaha ka gara marka geerida iyo dhaawaca maba sheegi karno soomaa
marka maxaa lagu qiyaasi karaa baaxadda burburka iyo dadka meesha joogay intaanu qoraxu dhicin oo aad arkayseen tiradooda maxaa lagu qiyaasi karaa anigo dadku waa dhao dadka horta si fiicana meesha loo fadhiyo oo waxaa ka dhawaayay maqaayado lagu shaaxeeyo iyo meelo goobo ganacsiye dadka badankooda banaanka fadhiyey waxay ka kala carareen baabuurka koowaad siduu usoo sheelareey iyo soo isku waalay ayuu dadku badana ay ka carareenba oo ilaahay oondadu badbaadi rabaahaan oo dadku intaas badbaadida ugu badneed laakiin intii yareedoo soo hartayna oon wax hadda saasoo la sheegay ma leh khasaar oo gudaha dadka rayidka wax gaar waa yar yihiin oo baa khasaara waxa ugu badan waa carada iyo lamagalaayo ay ka dhacay soomaaliya maxaa ku qiyaasi kartaa baaxadda qaraxyada maanta ka dhacay magaalada beledweyne
wallahi ni horta qaraxyadii ugu cuslaay aan ka maqlo waa magaalada sababtoo laba gaari oo saxiibto waxa lagu qiyaasi karana waa un maal adduunye oo guryihii gudumay iyo maal iyo dadka ku dhamaadayba oo ilaahay samar imaha hoosaa ka wada siiyo inta dhibata laba u naxariiste waa qaraxii wuxuu ganahan ka arkay magaalada beledweyne markii loo fiiriyo goobtaada ganacsiga ma ka warqabtaa markii qaraxii koowaada sidaa noo sheegtay kasoo carartay qaraxii labaad maxaa soo gaaray goobtaada ganacsiga iyo goobaha u dhow
goobta ganacsiga hadda waa ku laabtay waa fiirin wax rajaa ma lahan goobtii qaybta kore oo laamiyeriga waxay waa bideen albaabihii ma lahan laamiyeri baalkii miraayadihii iyo iskafaalooyinka wax saarnaayana dhulkeeda yaalninbo marka wax laga sheegi kara mala goobta waa wax rajaa ma lahan wixii ka badbaada rursuwa laakiin hadda lagu malaabo karo ciidan aad joogo oo baarida ku socota laakiin albaabaha waa furiyin ayada kor hoos waa ka furan tahay waa wada duleysaba goobta haya hadda wax kale ma haya waan sheegi kara laakiin on dhaawacaas la qaada iyo baambalaasaas namara mu wax kale hadda male
kaasi waxa uu ahaa goobjooge u warramayey wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqane goor dambe oo galabtii ahna waxaa magaalada beledweyne laga maqlay qarax saddexaad kaasoo gelgelay guryaha wariyahana ayaa sheegaya in ilo kala duwan ay u xaqiijiyeen ugu yaraan labaatan qof inay ku dhinteen qaraxyada beledweyne haddaba wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyada iyo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaa caashi ibraahim aadan ay ka wareysatay xuseen xasan dhaqane
labadii hore wax hadda ziyaaro kusoo kordha ma jiraan oo marka laga reebo goobihii uu ka dhacay ay ka dhaceen guryihii ka agdhowaa oo burburay iyo burburka hoostiisa oo oo goobahooda ganacsiga ku jira inkastoo magaalada dhaqdhaqaaq aanu jirin in waxyaala ay soo gaartay qaarkood ay dhinteen qaar cisbitaalada la geeyey tiradooda lama xaqiijin karo laakiin ilaa saddex qof wax ka badan ayaa wax ku noqday qarxii dambe marka jawiga magaalada markaad ka waranto laba qaraxoo horaa dhacay saakay aroortii galabtana qarax kalaa dhacay dareenka dadka magaalada beledweyne waa sidee caashi magaalada horta wax dhaqdhaqaaqa hadda kama jiro ganacsi ma furno socodkii ciidanka waa ay joojiyeen labada buombo dhaqdhaqaaqa dadka waa ay yaryihiin wadada dheer xarumaha dawladda gasho iyo goobaha ganacsiga ugu badan leh sideeda wax dhaqdhaqaaq oo hadda ka socda ma lahan dadka intooda badan waxay ku laabteen guryahooda ayagoo ka anfiriirsan waxyaabihii saa ka dhacay intii yareeday ku hartay magaalada oo bal amay xaaladda isbedeshaa lahaana qaraxa saddexaad markuu dhacay waa ay ka kala tageen hadda magaalada bartamaheeda waa cidlo waxa jooga waa un askari iyo dad yar yar oo socdo xarumaha caafimaadka bal dad ay yaqaanaan ama dad eheladooda bal haddii ay ka arkayaan raadinaya wax kaloo hadda dhaqdhaqaaq oo magaalada hadda ka socda malaha maamulka degmada ma hadleen weli oo dadka ma u sheegeen waxa maanta dhacay halkay wax marayaan iyo tallaabooyinka ay qaadeen
mas-uuliyiinta dhowr qof oo aan isku dayay inaan la hadlo kolley soorama gelin laakiin mar waxaan la hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada waxa uu sheegay in waxa ka dhacay magaalada maanta aanu wax wara ka bixin karin sababtoo ah baaxadda iyo intay la egyihiin wuxuu yidhi wax aan hadda ka sheegno oo aan idaacadda u sheegno ma hayno laakiin waxaa xaqiiqo ah in dhib weyn meeshan uu ka dhacay marka intaa ayuu ku koobay laakiin dhinacyadii kale ee aan isku dayay sida guddoomiyaha gobolka iyo degmada iyo wasiirada hirshabeelle intaba wax jawaab kabixis ilaa hadda ma jirto waxaa ka hadlay sidoo kale oo keliya taliyaha saldhigga booliiska waxa uu ka tacsiideeyey dhibka meesha ka dhacay iyo musiibada intay la eg tahay isagana sidoo kale tiro dhimasho ah iyo waxyeelada intay la eg tahay iyo waxa ay ku tuumayaan meelaha hawsha laga soo maleegay iyo iyo wax ay cido ku eeday intaba ma jirto dhaawacyadii xaggee la geeyey cisbitaalladee la kala geeyey dadkii dhaawacyadu ay soo gaareen dadka shacabka ah waxaa la geeyay cisbitaallada gaarka loo leeyahay walow aanu hawl sidaa u weyn aanu ka jirin cisbitaalka weyn oo weli dayactir lagu hayo maadaama qarax weyn oo ka dhacay agagaarka cisbitaalka dhibaato weyn ay cisbitaalku kasoo gaartay laakiin dadku hadda ay ku kalsoon yihiin oo xigayaan goobaha caafimaadka ee sida gaarka loo leeyahay dadka xaaladooda aan wax looga qaban karinna magaalada beledweyne waxaa loo qaadaya magaalada muqdisho caasha qaraxa saddexaad galabta waxa uu ka dhacay meel u dhow argada saldhigga booliiska waxaa ku sugnaa ciidamo gorgor iyo kuwa militariga soomaaliya dad goobta jooga waxay sheegeen markii ay arkeen gaari xawli ku soconaya rasaas ayaa lagu furay ciidanku waxay sheegayaan in goobtii uu qorshuhu ahaa inaan gelin oo meel dhax
kaasi waxa uu ahaa xuseen xasan dhaqane oo u warramayey caashe ibraahim aadan